qoyska ay dhibaatada ku timi oo deganaa xaafadda sheedaha ee waqooyiga magaalada hargeysa ayaa la sheegay inay ku gubteen guriga ay deganaayeen xalisaqdii dhexe kadib markii korontadii guriga ku jirtay uu shoor ka dhashay taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska somalilan axmed maxamed xasan sawaaxili ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo wakhtiga iyaga war ku soo gaadhay xalito saddexdii iyo labayo labaatan daqiiqadood ayaa dhilada lasoo sheegay markii aan u gurmanay shan daqiiqeen u soconay oo sheede ayuu ahaa saddexdii iyo toddobiyo labaatan daqiiqo ayaanu gaadhnay markaa markii aanu gaadhnay waxaan ugu tegnay gurigii sandiqadii oo laba maqsin iyo berende ahayd in aanu ku gaadhnay iyagoo isku dhacay oo carruurtiina hooska ka jiraan markaa waxaa dhacday inaan ugu tegnay jingadii oo isku dhacday carruurtii iyo wixii o dhan isku hurushoobeen marka wixii aanu ka qaban karna waanu ka qabanay islaan in hooyadii waan ka soo saarnay laakiin sad afartii carruur ahayd ayaa ku dhintay carruurtu daadood waxay kala hayeen labayo toban jir sideed jir lix jir iyo sadde iyo saddex jir geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka saleebaan ciise axmed xagle toosiye oo dhacdadani ka hadlay ayaa sheegay in baadhis lagu wado sababta iyo sida ay dhibaatada ku dhacday islamarkaana ay ka tacsiyeynayaan qoyska iyo ehelka dhibaatadu soo gaadhay waxaanu xusay in marka ciidamada ammaanka ee gacanta ku haya baadhista arrintan ay soo saaraan warbixinta u dambaysa ay qaadi doonaan ka dowlad ahaan tallaabada ku habboon ee sharciga ah dhinaca kale aabbaha dhale carruurta dhimatay maxamed ismaaciil oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ka hor intii aanu dabku dhibaatada geysan ay subaxnimadii hore ku wargeliyeen shirkadda korontada in shoorkani jiro hase haatee aan waxba laga qaban waxaanu xusay in isla habeennimadii dhibaatadani dhacday islamarkaana carruurtii meydkoodu yaallo cisbitalka guud ee hargeysa hooyada dhashay carruurta oo dhaawac ah ayaa iyana lagu daweynayaa isla cisbitalka guud barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa